barashada farsamada kala duwan ee farsamada gacanta ayaa ah shaqo abuur wanaagsan oo noloshiisa uu ku maareyn karo qofka barta qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay barashada xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta
aniga waxbarashadeyda waxaa waaye waxaan ka soo bartay xaruntan k t i labada kun iyo labaatanka weli iyadoo wax ka dhimantaan galay oo ardaydii hal sano ay dhammaysanayeen marka wallaahi run ahaantii markii aan gelayana waa waxa ii geeyena waa baahi in xifladooyinka loo baahan yahay oo shaqada ah markaan tagana wallaahi anagoo ka shaqeynayo meesha oo dhiganayo wax baranayo ayaa haddana shaqeynayay oo xifradan aan ku shaqaysanayo solar systemka kow ahaantii shaqo aan bilaawo aan ka bilaabay maamuus hotelkan maamuus ay dhahayaan aan solar u bilaawnay kadibna dee hay-adihii iyo kulli meelahan kale aan u gelinay alxamdulilah wallahi run ahaantii haddana aad baan ugu shaqaysanaa xifraddii meeshiina waan dhameeyey labada kun labaatan koogaan dhameeyey haddana magaalada ilmaheyga iyo kulli wixii waxaan ku biishaa solar systemkaas xifraddiisa wallahi waxay ugu dhiirigeliyay shaqala-aan ka jirta magaalada ilaan magaaladii waxaan arkay dhallinyaradii camal aan haynin waxba aan haynin oo iska fafadhiyaan marka waan fikiray anigoo shan dhalinyaro ah waa iska waan baxnay k t i aan tagnay dhalinyaro wax baranaysaan aragnay marka anigana hamyaan u hayna dhalinyarada dhanoo wax baranaysay labaatan iyo shan qof anagoo shan qofa kasoo baxnay run ahaantii shaqala-aantaan ugu dhiirigelisay haddana wallahi alxamdulilah waa meel saran aan ka joognaa qoladan shiineeska hadda qandaraas aan kasoo qaato oo jiraa oo dad ila shaqeeyo edhobley solaraan soo geliyey wallahi maasha allah hadda waa dhalinyaro badan oo aan waxba hayno darbiyaa iska fafadhiyo intaan u jeeriya kaaley shaqaysana qaar waan tababar waa shaqaystaan qaarna hadday la shaqeeyaan marka runaantii horta waxaan dhihi lahay dhalinyarada waxaan kubooyin lahay in ay shaqadan xifradda gacanta laga baranaya inay aad ugu shaqaystaan oo ama bartaan dee meelahii darbi fadhiga iyo wixii balaamicindarada ay iska joojiyaan muqaadaraad wallahi marka hore hortaan imaanaya waxaan u malaynaya inaan waxba meesha laga baranaynin oo iska ciyaar oo waxyaabo iska ah haddii anigana waxaa iga go-oneed inaan wax barto kow markaa imaanay caqabadda horta aan la kulmo waxay ahayd meeshiiyo waxaan imaanay cashiraday bilaabmeen cashirada markay bilaabmeen macalinkii meeshii dhigayey anuu imaanay macalinka wuxuuna dhahay buugiina keena cashirada oo ku barteen saddex maalin markaa aan madadaalinaynay maalinta ka dambe wuxuuna dhahay banaanka u baxa runaantii banaanka markaan u baxnay wax aan sameyna markaan garan waynay ah xasan aan soo wacnay waxaan ku dhahay anigo macalinka naga qabo maadaama meesha anaga gadaal aan kasoo galnay dee cashirna ma hayno buugaan ku dhiganay meeshaan hadda inaan noqonaa laga yaabaa dhalinyarada ugu fiican inaan noqonaa laga yaabaa ee macalinkaa nagala hadal sidii yaa marka meesha anaga nalagu buushgareeyey kadibna waxaan noqonay dhalinyarada shanta arday ugu fiican oo magaalada ka shaqeyso macalinka ugu faana noqonay oo magaalada ka shaqeeyo